in ka badan laba boqol iyo toddobaatan arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag laana ka helay iskuulka al aqso ee magaalada beledweyn ardaydan oo isugu jirto danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag laana ka helay iskuulka al aqso ee beledweyn maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee al aqso maxamuud isaaq nuur ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho fursado lacag la-aan nagu siina waa jiraan waana badan yihiin yacni agoommo fursado waxbarasho la siiyaa ka mid oo bara badan waxaa ka mid a dad fuqaraa macduumi oo la yidhahdo waxba aan haysan oo xaalkooda bariga dhexiyoo la hubiyey fursadahaas waxbarasho dugsiga uu bixiyay way badan tahay waa tiro badan laga yaaba dugsiga inuu ilaa iyo laba boqol iyo toddobaatan in ku dhow saddex boqol oo arday in ay daruufo kala duwan hayaan ayaa suuragal ah kuwo walaalo lagu dhaafay waa jiraan laakiin in badan oo aada iyo aada u liidata ayaa dugsiga u gacan qabta qaab nooceed ardaydaas usoo kala xushaan iskugu jiro agoonta iyo danyarta waxaa lagu soo kala xulaa horta marka ugu horreysa dadkaas duruufahooda ayagaa sheegta oo mawaalidiinta baa timaado kadibna guddi aa loo saaraa guddigaas macalimiinta kamid way xaqiijiyaan kadibna waa dabagal dheer ayaa lagu sameeyaa su-aal waxay tiraahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan ishooday ka muuqataa korkooday ka muuqataa marka dhibaato iyo duruuf qaf ay haysato ma qarsoomi karo
ma jiraan waalidiin idiin imaaday islamarkaana idiin sheegay in aysan awoodin lacagtii ay wax ku bara lahaayeen caruurtooda aad ka qaabisheen caruurta ha waa jiraan kuwa hadda aan sheegayna ee marxalad ama duruufta adag ku jira ayaa ka mid ah agoomaha ka mid ah